للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين باب من أغلق الباب على الجار باب من أغلق الباب على الجار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه وحباب يهي من أغلق الباب على الجار qofka jaarkiisa albaabka ka xidha waxay ka dhigan tahay xaaladiisa iyo warkiisa aan hayn aan ka warhayn ee jaarkiisu xaaladda uu ku sugan yahay aan ogeyn albaabkiisa ka xidha isdiidsiiya cali bni cumar radia allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi cabdillaahi bni cumar wuxuu ka sheekaynayaa laba xilli uu soo joogay xilli hadda uu joogo ee xilligaa xilli ka horreeyo xaaladdu ay isbedeshay wuxuu laqad ataa calaynaa zamaanun zaman ayaa noo yimi zaman baanu joognay aw qaala xiinun amba wakti wakti wakhtiyada ka mida amba xilli xilliyada ka midaana soo maray wamaa axadun axaqu bidiinaarihi wa dirhamihi min akhiihi lmuslim oo qofna walaalkii aanu ka lahayn dirhamkiisa iyo diinaarkiisa isaga iyo walaalkiisa ay isu jecel yihiin xoolo aanay kala lahayn xilligaasaana soo maray uma alaan wuu cabanaya marka sida xaaladdu isu bedeshay wuxuu leeyahay laakiin maanta uma dabadeetana alaana maanta addiinaaru wadirhamu axabu ilaa axadina min akhiihi lmuslim dirhamka iyo diinaarka ayaanu ka jecel lahay amba qofku uu ka jecel yahay walaalkiisii muslimka ahaa marka isbedelka ku dhacay dadkii iyo caynkay isu maaratay isu dooriyeen xaalkii markii hore ay ku sugnaayeen iyo xaalka marka dambe ay galeen buu tilmaamaya xilliga cumar cabdillaahi bn cumar uu ka sheekaynaya waa xilligii asxaabta iyo iyo xilligii taabiciinta waa qarnigii koobaad ee hijriga wuxuu leeyahy markaa cabdillaahi bni cumar samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama nebiga ayaan maqlay oo yaquulu leh kam min jaarin mutacalliqin bijaarihi yowma alqiyaama imisa ayaa jiri doona nin jaara oo maalinta qiyaama jaarkiisii kale ku dhegan yaquulu isagoo le yacni la doodaaya oo muduci ku ah yaquulu isagoo le yaa rabbi allahayow muxuu ku haystaa wuu ishiiday wuu icaayey wuu idilay maaha haadaa aqlaqa baabahu duuni wuxuu leeyahay ilaahayow ninkan jaarka ahi albaabkiibuu iga xidhay albaabkii ayuu iga xidhay fa manaca macruufahu oo wanaaggiisii buu ii diiday wixii xaqa aan ugu lahaa jaarku xaq buu isku leeyahay jaarkaagu marka uu baahan yahay inaad xaal ogaato oo aad ka warhaystaad wax siiso waa xaq uu leeyahay wax lagaa baryaya maaha markaa wuxuu leeyahy ilaahayow xaqaygii buu ii diidayo albaabkiisunbuu hoosta ka soo xidhayoo tiisuu watay xaalkayga muu ogeyn imana waraysan maalinta qiyaama wuu ku ashkateynaya ilahay buu ka ashkateynaya xaalka qofka muslimka marka iimaanku uu biyo dhigo ee cidda xigta iyo cidda ka fog uu kala garanayo oo uu miisaan u haystaa waa markan oo kale cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahay xilli baana soo maray dadka qofka walaalkaahi ay isugu dhowaadaan islaamnimada iyo diinta iyo iimaanka ay isugu dhowaadaan iimaankaa wadaaj wada ay wadaageen iyo islaamnimadaa isu keentay aawadeed aanay waxba kala lahayn xoolahayga inaan anigu qaato iyo walaalkay inu qaataa inay noo siman tahay waataynu xalay sheegaynay ninkii odayga ahaa ee lahaa ninka xoolahayga meelaha ku arkow waa ku xalaala iska qaado yacni islaamnimada dhabtaabaa noocaas laakiin wuxuu leeyahy maanta xaaladda way xumaatayoo waxay maraysaa shilinkaaga iyo dirhamkaaga iyo walaalkaa waxaad jeceshahay dirhamkaaga iyo shilinkaaga cabdillaahi ibn cumar wuxuu ka sheekeynayaa xilligaasi talo maanta xaalku waa sidee maba la suurayn karaba wuxuu leeyahay markaa xadiis buu soo deliishaday kaasi waa hadalkii cabdilaahi ibni cumar hadalkiisii wuxuu ku dhaabadeeyey hadal rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu leeyahay iyo xadiis saxiixa anaa xasana xadiis xasana oo sugan wuxuu leeyahay kan min jaarin mutacalliqin bija bijaarihi kan badana alla maxaa bay ka dhigantay alla maxaa jaar kan min jaarin alla maxaa jaar mutacalliqin ka laalaado oo ka lusha bijaarihi jaarkiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaama oo ashkateynaya oo la doodaya muxuu mutacalliqin bijaarihi yowma alqiyaama yaquulu wuxuu leeyahay yaa rabbi allow wuxuu ku ashkateynaya wuxuu leeyahy ilaahayow haadaa aglaqa baabahu duunii ilaahaw kan jaarkaan haysta waxaan ku haystaa albaabku iga soo xidhay ganjeel weyn intuu qof ka siiyo ayaa xagga bannaankiisa waxa joogaba aanu ogeyn famanaca macruufahu macruufkiisii iyo wanaaggu isiin lahaa aan ku lahaa ee xaqa aan ugu lahaa ayuu ii diiday markaa qofka walaalkaa ee jaarkaaga ah albaabka inaad ka soo xidhato macnaheedu maaha intuu albaabka garaaco inaad ka furi weydo maaha taa macnaheedu waxaa loo jeedaa waa inaad ka warhayn weydo oo dadka aaggaaga iyo agagaarkaaga joogaa maxay ku soo hoydeen iyo xaalkoodu waa sidee maxay ku bariyeen caafimaadkooda iyo caafimaad qabla-aantooda inaanad ka warhayn waxay ka dhigan tahay isagoo kuu baahan oo kuu taagan albaabka inaad ku xidhay aakhirana wuu kuu qabsanayaa uu kula doona uu kula doodaya uu kula garnaqsanayaa gartana uu kaa helaya baabun laa yashbacu duuna jaarihi qofka qofku jaarkiisa isagoo gaajaysan inaanu dhergin laa yashbacu ma dhergaayo duuna jaarihi jaarkiisa sukadii waxay ka dhigan tahay jaarkiisii oo qatan isagu dee ma yaanu cuuranin ويانو علوش بحسن عن عبد الله بن المصاور قال وحول سمعت ابن عباس يخبر ابن زبير ابن زبير وحن مقال عبد الله بن عباس ورما يا عبد الله بن زبير يقول وحو كل يهي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم النبي أيان مقال ويقول له ليس المؤمن مؤمنك معها أنبع على مدها مؤمنك معها الذي يشبع وجاره جائع ka dharga isagoo jaarkii gaajaysan yahay kaasi mumin maaha amba calaamadaha muuminka lagu yaqaano kaasi ma wato calaamado kale weeye hantigoosiga cidna tani isma danayse ee dantaada xaawi hadduu gaajoonaya maxaa kaa galay arsaaqadda maadaa bixiye ilaahay baa bixiye fikirka noocaasi fikirka islaamka maaha fikirka islaamku waxa weeyaan waa waxwada qab iyo waxwada lahaansho iyo iska warhayn iyo naxariis laysa almu'minu mu'minku maaha alladii yashbacu ka dharga wajaaruhu jaa'icun isagoo jaarkiina gaajaysan yahay waa xadiis saxiixa oo xaakim iyo bayhaqi iyo taxaawi keyrkoodba ay soo wariyeen waana xadiis sugan macnihiisa iyo matnigiisu iyo sanadkiisu way sugan yihiin marka waxun baa laga rabaa waa kii hore oo kale uune maxaad ku ogaanaysaa inuu gaajoonayo iyo inuu dhareegsan yahay dee waa ka warhayn baa ay u baahantay warhayn iyo ogaal baa ka horeeya dadkana jaarka tihiina kuu dhodhowey xaalkoodu siduu yahay qofku inuu ka war doono baabun yuksiru maa almaraqi fayuqsimu fi ljiiraani qofku biyaha maraqa waxa dee biyaha maraqa ah yaani biyaha lagu sameynaya hilibka amba cadka inuu qofku badiyo siduu jaarkii uwada gaadhsiiyo ugu qaybiyo can cabdillaahi bni saamit can abi darin radia allaahu tacaala canhu qaala awsaanii khaliilii bialaain cabdullaahi bnu saamit waa nin abidar ayaa adeer ruma u ahaa abidar alkhifaari walaalkii baa dhalay wuxuu ka wariyey abidar alkhifaari radia allaahu tacaala canhu saxaabigii qiimaha badnaa waxbaynu ka sheegi doonaa haddii ilaahay ka dhigee wuxuu yidhi awsaanii khaliilii bialaain kaan jeclaa ee maxabada aan u dhammaystiray waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xabiibkaygii wuxuu igula dardaarmay bialaain saddex saddex shay buu dardaaran igu siiyey dardaaranno fara badan kol rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu siiyey abudar laakiin markan waa mar gaara mar saddex buu siiyey mar sagaal buu siiyey mar marba dhowr dardaaranno kala duwan baa rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka hayaa abudar laakiin halkan wuxuu ku sheegayaa saddex asmic wa aic walow licabdin mujadaci araa alaطraaf wuxuu ihi maqal oo yeel oo hadiidin oo ka hor imanin haddii xataa uu ku maamulaayo addoon adraaftiisu ay googo-aantay dheguu jeexjeexan yihiin usan ku jeexjeexan yahay fuulxumaan aawadeed bimacnaa hadduu xilka muslimiinta qabto mid aan qurayshiba ahayn oo dhaladba aan ahayn oo xabashiya oo madow oo sanka uu googoy afrikaanka waadiga arka waa la isku qaatay muugta halkan buu dilaacinaya halkan buu dilaacinaya halkan buu dilaacinaya qaar dhagahay daldaloolinayan qaar sankay daldaloolinayaan waa dhaqan xataa mid noocaasi hadduu ku xukumaayo oo dee dariiqii islaamka uu hayo yeel oo ogolow waa ka hor imanin waa idaa sanacta maraqatan haddaad hilib karsanaysa bay ka dhigantahy haddaad maraq samaynaysa maraqa maxaa laga kariyaa dee hilib buu ka yimaadaa soma waxay ka dhigantahy marka haddaad hilib karsanayso faakfir maa'aha biyaha u badi uma ndur dabeeta waxaad eegtaa ahla beytin min jiiraanika jaarkaaga dadkaan waxba haysan fiiriyo eeg faasibhu minhu bimacruufin wax ka sii faasibhum wax ka sii minhum iyaga bimacruufin wax wanaagsan wax ka gaadhsii waxay ka dhigan tahay haddii xataa hilibka uu wada gaari waayo dee xilligaa duruuf baa lagu noolaa reeraha dee isyaqaanay iminka jaarka ahe wax wada cun kale mooyaane haddii ninka uu la soo wareego koob maraq uu idhaahdo waan hilib baanu karsanay hooyo maraqan maxbaa ku yeeli jira halkaas soomaa waxoogaa saan odhanaabay koone maraqa yaraa foolxumaa ku jirtaa laakiin dadku hadday isu laab xaadhan yihiin oo ay niyad niyaddoodu isu fiican tahay way wax kasta way kala qaadanayaan bimacanaa waxay ogaanayaan wax ka weyn haddii uu hayn lahaana inuu siin lahaa saasay u fahmayaan laakiin dee inaku si qaldan baynu ufikiraa yani ninkani neef buu qashay amba ka soo qaad neefa maqalane in yaroo hiliba ayuu suuqa ka soo iibsaday wuu kariyey dee balqabso oo nufsadii hilibka jaarkii o dhan u qaybsami mayso haddii iyaguna waxoogaa yar ay ka cunaan badhna ay qaybqaybiyaan maraqna xoogaa uu jiro dee waxla-aan bay dhaantaa soo maaha koob maraqi bariiskaa dee lagu maarata waa la iskaga dejin karaa markaa ceeb maaha ceeb maaha markaa wuxuu le rasuulka alayh isalaatu wasalaam haddaad maraq samaysato haddiiba hilibku dadkii uu wada gaari waayo bay ka dhigan tahay maraquba ka dari maayee jaarkaaga fiiri xaaladoodu caynku yahayo maraqa maraqa sii wasalli salaata liwaqtihaa salaadana waqtigeeda tuko fain wajadta alimaama qad sallaa haddaad u timaadda masaajidkii oo tukaday faqad axrajta salaataka salaadaadii waad gudatay oo waad la timi wa ilaa haddii kalena fahiya naafilatun tani tii hore waa sunne amba tan dambe waa sunne khilaaf baa ku jira abu dar radia allaahu tacaala canhu jundub ibnu junaada ayaa magaciisu ahaa abu dar buu caanku ahaa abu dar alkhifaari magaciisii caad caadig ahaa waxaa masaxay naanaystiisa ayaa ayaa masaxday nin saxaabiya oo qiimo badan ayuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam intii maka uu joogay buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyo diinta uu qaatay dabadeedna rasuulku dib buu u celiyey insha allahu tacaala waynu sheegi doonaa wuxuu ahaa nin xoog weyn oo hilboon oo hilib hilibkiisu baruur aanu ahayn ee wada muruqa xoog ah oo gadh weyn oo aada adag ayuu ahaa calaamadaha uu lahaa waxaa ka mid a wuxuu ahaa qawaalun lilxaqi laa yahaabu axada laa yakhaafu fi llaahi lowmata laa'im nin xaqa ku dhawaaqa oo cidna aan ka haybadaysan cidna aan u joojin ayuu ahaa cid alaali cidda saaxiibkii ha ahaado ganacsato ha ahaato had jeer ganacsatada waa laga yara waabwaabtaa moogto waa la ixtiraamaayo ninka weyno xoolaha haystaa aada hadalka looguma taagtaago runta looma sheego laakiin isagu amba nin ganacsada ha ahaado amba madax ha ahaado amba suldaan ha ahaado amba ragga asxaabta dhow ay yihiin ee dee laysu yara mudaahaneeye ha ahaadee wixii uu xaq u arkaayo miiska ayuu u saari jiray ee islaamnimadiisu qiso dheer oo caana ayay ayay lahayd haddii lasoo koobo wuxuu yidhi aniga iyo hooyaday iyo ninaan walaalnahay oo unays la yidhaahdo ayaa deegaankaygii khifaar beeshoodu ay deganeed baanu ka soo ambabaxnay abtigay baanu u nimi abtigay baa na sooray oo na hagaajiyey oo na maamuusay dabeete qoladii reer abtiga noo ahayd ayaa wayna xaasideen buu yidhi soo dee ninka odayga noo galay xooluuna siiyey guri fiican buuna geeyey si la yaabla buu noo qabtay dabeeta nimankii odayga ay qaraailmaadeerka ahaayeen annagana abtiyaasha noo ahaa ayaana xaasidey buu odaygii bay nagu direen waxay ku yidhaahdeen nin fiican baa tahay aduga laakiin nimankanaad wadataa markaad guriga ka baxdo abudar walaalkii unays baa la odhan jiray ninka unays la yidhahda islaantuu ku weydaartaa bay idhaahdeen odaygiina hadalkii kama qarin wuxuu war yaa dhaheen waxaan maqlay warka noocaasiya ka warrama dabeeta abudar wuxuu uhi waxaan ku idhi abtii waadna wanaajisay laakiin wanaaggaagii hore waad kala kicisay waad baabi'isay anna kulli waanu iska tegeynaa marka alaabteedii iyo xamaamteedii baanu urursanay saddexdeedii dabeeta odaygi wuxuu ihi iska jooga joogi mayno markaanu dhaqaaqnay odaygii baroor iyo oohin ayuu halkaa la fadhiistay weligaaba oy baanu ku nidhi waanu iska tegnay buu yidhi marka meel bay u socdeen qisadu way dheertee gaagaabinteedu waxay tahay walaalkay unays baa wuxuu hi waxaan dan u leeyahay maka ee reerka iga sii reeb ee islaanta la sii joog waayo tag baan ku idhi xilligii qiyaasta ahayd inuu soo laabto ayuu ka yara daahu dub uga dhacay mar dambuu yimi dabeete waxaan ku ihi maxaa kugu dhaco wuxu warniya waxaa igu dhacay markii baahidayda aan dhammaystay ayaa magaaladii maka waxaan ku arkay nin dadka ay ishaystaan wuxuu leeyahy nebi baan ahay iyaguna way haystaanoo way ku qaylinayaan wuxuu hi nebi baan ahay muxuu sheegaayey waxyaabihii markaa uu sheegaya runtuu dadka farayaa beentuu leeya iska ilaaliya xaaraantaha cunina zinada iska ilaaliya ka ka ka dadku maxay ku lahaayeen buu yihi dadku waxay ku lahaayeen waa beenaale waa shaacir waa kaahin waa kan wejigiisaan eegay buu le weji beenaale horta mu lahayn waa midda labaadee waxaan eegay hadalkii kaahinka waan aqaana ninka faaliyaha xaalkiisa waan aqaanaa hadalkiisa iyo hadalka kaahinkuna meel iskama soo galaan unays waa shaaciro waa gabayaa wuxuu hi gabyaabaan ahayo hadalkiisii iyo hadalkii gabayga een isbarbar dhigay meelba kama soo wada baxaan isku noocba maaha isku dhismaba maaha maxaad markaa yeeshay wallaahi dee wark warkiisa waan kuu sheegay adigu reerka ood islaanta iisihay buu ku yidhi isagii baan babaxayo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam xaggiisii tegey wuxuu ihi maka oo xilli barqa ah kacbadii dul fadhida had iyo jeer inaga sheegno meesha way iskaga shiri jireen xataa way iskaga sheekaysan jireen barxadda kacbada ayaa wuxuu ihi fastadcaftu axada minhum mid ka mida ayaan yaro daciifsaday kaasaa malaa ugu itaal daran baan isiriyo waan madaxdii ka mid ah ku arheedhe kaa saabi a u taqaanaan waa kiya saabi waa ninka diinta ka baxay marka wuxuu leey yani kaa u taqaanaa waxay u jeedaa waxay ka dhigan tahay idin lama qaba soo ma kaa u taqaanaan saabi waa kee markaasuu ihi saabi ah adigu maxaad ahayd mabuu istaagay ninkii wuu qeeliya war yaa dhaheen warkani diinteenii buu ka baxo maxamed buu raacay maba layga hadline waa laygu boobay buu yidhi mid kastaa wuxuu ahay mid laf igu dhufta mid jeedal igu dhufta mid kab igu dhufta mid ilaa aan kooma galay dam waan miir belay buu yidhi mar dambe dambe dambe dambe ay iskaga kay tageen nimankii ayaa anigoo wada dhiiga oo qoyan oo wada bararay ayaan ka soo kacay meeshii waan dhaqaaqay oonoo dhacdhacaayo halkii zamsamkii baan tago zamsamkii baan biyihii cabbay dhiiggii baan iskaga maydhay kama ka maydhay dabeeta zamsamkii biyahaas zamsamkaan cabbay buu yihi biyahaasaan cabbaa waxaan galaa kacbada iyo sitaaraddeeda hoosteeda inaadi kale waa la dilayaay waxay u haystaan inaan dhintay marka dadku ay cagtu godaan soo yaro baxaa biyahaas zamsamkaan cabbaa waan ku laabtaa soddon cishaan sidaha buu yihi soddon cisho iyo soddon habeen ayaa biyahaa zamsamka mooyaane wax kale afka aanan saarin dabeeto waa naaxay buu yidhi ilaa calooshi ay laalaabantay bimacnaa waxa weeyaan calool baaba iga soo baxday gaajadii markii hore haysay iyo cuntadoonkii waxaas iga baabeen saddexda waqti iyo xilligaan u baahdaba waan soo baxaa biyahaasun baan cuurtaa buu yidhi maalintii dabe maalintii dambe maalin baa mise waa habeen ayaa cagtii baa gooday dabeeto anoo soo baxay ayaa laba dumar ah ayaa soo dhaadhaco meeshii yimi marka kacbada waxa yaalay dee intaas oo sanan baa yaalay asnaamta oo la jirta waxaa ka mid ahaa isaaf wa naaila isaaf iyo naaila qisa gaara bay leeyihiino waa nin iyo gabadh nin iyo gabadh si nin iyo gabadha u sawiran weeyaano isku dheganoo halkaa lagu caabudo qiso foolxun bay leeyihin haddana waa la caabudaa qisadoodu yani khulaasadeedu waxay tahay waxay isla soo doonteen kacbada inay ku sinaystaan markaasay isku dhegeen halkii bay ku dhinteen dabeetna waxay ka sameeyeen laba sanam isaaf iyo naailaa la yidhaahdaayo haddana way caabudeen bal caqilxumaantooda kuwa maanta asnaamta caabuda jiniiska iyo jabaniiska iyo waxaa lagu leeyahay waxyaabahay caabudaan qaarkood haddii laguu sheego waad yaabasa almuhiim laba dumaraa meeshii yimi oo iyagoo labadii hor fadhiya ayaan caayay buu ihi bahalkii labadan xune meeshii forfadhiya ayaan caayay dumarkii baa qayliyey way yaaceen rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abuubakar oo buurta ka soo daadegey ayay ka hor tageen rasuulka ku uhi na maxaa dhacay markaasa waxay tihi ninkii saabiga ahaa ee berigii aynu dilay wuu nool yahayo waa ka kacbada ku hoos jira oo muxuu sameeyey wuxuu sameeyey waxaanaan afka soo marin kari hayn ila wuxuu caayay labadii sana ninka hadduu ilaahay caayo moogtay wuxuu yihi ilaahay caynka ma odhan karaysa adigu waxaan afkaanaan soo marin kari hayn ayuu ninkaasi ku dhawaaqay way iskaga yimaadeen dabeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam kacbadii buu dawaafay wuu tukaday waan arkaa markaa dee ogaaday ninkani inuu yahay ninkaan doonayey dabeetna waan soo baxayo waxaan ahaa bui rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii assalaamu calaykum ku idhaahda ee ugu horreeyey assalaamu calayka waraxmat ullaahi wabarakaatu baan ku yidhi rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu ugu yidhi wacalayka asalaam waraxmat ullah miman anta salaamtu iga qaday wuxuu hi yaa tahay xaggeed ka timi waxaan ku ihi min bani khifaar bani khifaar baan ka imi beeshaasaan ka imi dabeed rasuulka calayhi salatu yar foorsaday ayuu saa gacanta wejigiisu mariyey buu yidhi markaasaa waxaan u qaatay wallaahi nebigu wuxuu karaahiyeystay malaa meeshaad ka timi malaa bani khifaarka taloman kaar baa ku dhacday waan yar ya waan naxay buu yidhi dabeedna rasuulka calayhi salaatu wasalam waan uso waxaa iri gacanta qabo abubakar baa iga joojiyey qiso adigu dheer aakhir alxaaga waxay tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii odayga ahaa wuu muslimay abudar lo odhan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi riyo waxaa laygu tusay deegaan ay ku taalo timiri inaan tegi doono deegaantaasi inay tahay yasrib ama maka madiina ayaan u malaynayaa iminka iska tag markaad ogaato xaalkaygunu soo daahirayn noo kaalay saasaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku tegey madiina isaguna khifaar ku noqday fii qisa dawiila waxaan uga jeednaa waxa weeyaan abu dar radi allahu tacala canhu qisadiisu waynu waynu gaagaabinay oo waynu koobkoobnay inahaasay kusoo khulaas khulaasaasay leedahay nin wuxuu ahaa markii horeba toosan oo diintan krist maxaanku dhaha asnaamta la caabudaayo iyo gaalnimadan iyo jaahiliyadan iyo xisaabahani aanay qorshaha ugu jirin oo dadka aada uga duwan ayuu ahaa waxa uu leeyahay mararka qaar waan tukan jiray oo xagee u jeesan jirtay baa hadba xagga ilaahay jeediyo uun oo maxaad akrin jirtay dee ilaahay un baan iska ammaani jiray buu yihi o wixii dee ammaanta ilahay un baa igu soo dhici jiray afcaashi baad samayn jirtay yaa yaqaana almuhim ninkaasi nin ogaaday waxaa lagu jiraa inuu khaldan yahay laakiin jidkii doondoonaya ayuu ayuu ahaa wuxuu yidhi awsaanii khaliili rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu igula dardaarmay bialaain saddex xaajo ayaa dardaaran igu siiyey marar kaleo rasuulku calayhi salaatu wasalam ula dardaarmay oo jirtay maalin maalmaha ka rasuulku calayhi salaatu wasalam wuxuu ku yidhi intay rasuulka israaceen oo daabadiisa rasuulku uu saaray xadiis saxiixa oo sugan waxa uu ku yidhi abu darow waxaad ka warantaa haddii dadku ay gaajoodaan oo wax allaale iyo wax la cuno la waayo oo aad gaajo aawadeed gurigaaga intaad ka baxdo masaajidka aad gaari weydo maxaad samayn doontaa wuxuuhi allahu rasuulu aclam dee ma aqaan maxaan sameeyaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi tacafaf hadday caynkaa noqoto aad gaajooto dhowr sanow waad baahan tahay looma bahalo cuno waad baahan tahay kana ka qaad oo wixii kugu soo dhacaba jiilaal jiilaal wixii aan ku cunin calafse kuu geeyo waa lagu cadaas shaahunguri waa col kula yaale waxba maaha waa khuraafaad haddii gaashadu xataa bartaa ay gaadho oo gurigaaga intaad ka dhaqaaqdo aad masaajidka gaajo la gaari weydo rasuulka calayhi salatu wasalam wuxuu ku uhi tacafaf waxaad ka warantay haddii dhimashadu ay badato iyo geeridu oo xataa dadka guryahoodu ay qubuurayo xabaalo u noqdaan maxaad yeeli wuxu uhi allahu rasuuluhu aclam ilaah baa yaqaana wuxuu ku rasuulka calayhi salaatu wasalam wuxuu ku uhi isbir sabir oo adkayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu dadka muslimiinta hadday islaayaan ay gacanta isula tagaan oo dhiiggooda uu qubto dhagxaanta uu wada qooyo sida saliidda oo kale maxaad yeeli doontaa ilaah baa yaqaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu waxaad samaysaa gurigaaga tag albaabkan hoosta ka soo xidho wayninkii sheegnay muslimiintu haddaad ogaato dareen yar oo muslimiintu ay isaga hor yimaadeen isku layneen oo dhiig ku daadanayo qayba ka ahaanin guriga rasuulka alayh الsلaatu waslam udkl baytak waakliq calayka baabak albaabkaagana hoosta ka soo xidho sidhuu haddii lay deen waayo ka waran oo laygu yimaado rasuulka alayh الsalaatu wasalam wuxu waxaa tagtaa reerkiinnii iyo baadiyihiinnii iska qabo oo halkaa joog seefteeda ma sii qaataa buu yihi wuxuu hi seefta haddaad sii qaadato dagaalkii waad gashay haddaad xataa meelaha iskaga sii qaadatay baadiya ad la sii qabanayso qorigaaga waxay ka dhigan tahay inaad dagaal ku jirto rasuulka alayh salatu wasalam wuxuu ku uhi laakiin haddaad ka baqato seefta halacdeeda oo isla adigoo arkaya seefta kugu dhici doontaa go-aaga wejiga iska saar go-aaga wejigaad iska saarto aanad arkahayn seeftu ay kugu dhacdo waa goorma goortaasi waa marka muslimiintu ay islaynayaan magac kastaba ay isku laayaan markaa qofka muslimkaas sifadiisa iyo suuradiisu waa taas taas aawadeed abudar fitantii wax badan buu ka soo gaadhay kamanuu qeybgelin awsaani khaliilii bialaain saddex buu igula dardaarmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam tukood igula dardaarmay waxa weeyaan ismac wa atic walow licabdin mujadaci alatraaf haddii xilka muslimiinta uu qabto amba uu waaliba kuu noqdayo bara saab iyo madax xabashi amba mid madow oo atraaftiisu ay googo-an tahay oo dhegihiisu jeexjeexan yihiin yeel oo maqal waynagii sheegna markasta maxaa ku maxaa ku xidhan idaa kaana yaxkumu bikitaab illah waidaa sanacta maraqatan haddaad maraq samaysatana faaksir maa'aha biyaheeda badi uma ndur dabeeta waxaad eegtaa ahla baabin ahla beytin min min jiiraanik ahlu beyt reeraha reeraha jaarkaa ka mida soo eegoo isha soo mari fa asibhum minhu bimacruufin wax wanaagsan ka sii wasalli salaata liwaqtihaa salaada waktigeeda tuko waxaa dhici karta yani rasuulka calayhi salaatu wasalaam bartan wuxuu ku tilmaamayaa waxa iman doonta xilli dadka muslimiinta madaxdoodu ay salaada dub u dhigaan xilligii reer bani umayay dhacday marka xilligii reer bani umayay dhacdayoo salaadii duhur baa la gaadhaya waa la iska fadhiyayaa amiirkii baa la sugayaa qolow la shirayaa meel yar nasanaya yaro suga salaada casri xooga yar horteeda ayuu soo baxaya haddaba waabuu soo baxaya dadkaa buu tukanayaa garo haddana waa la dhaliilaya kaan soo baxayn ka war kaan tukanba ka war salaadaba kaa ka sheegi mayno nimankani dadka iyagaa tukiye waa dadka imaamkoodii markaa salaaday dib u dhigayaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xilligaa hadday dhacdo salaada adigu waktigeedii tuko aragto salaada waktigeedii wanaagsanaa uu dhaafay oo qofuu la sugaayo waa imasadi waa kowdii oo maxaa dhacay wuu soo baxaya waa imasadi waa kowdii iyo barhkii ha sugin tuko fain wajadta alimaama qad sallaa haddaad hesho markaa imaamka u tukaday faqad axrajta salaataka salaadaadii waad ilaashatay wailaa fahiya naafilatun haddii kale waa kuu sunne teebaa sunnaa ma tii hore mise ta dambe waxaa la iswaafajinayaa meesha salaadaadii xilligeedii yani waktigii fadliga badnaa asalaatu liwaqtiha taa waa tukanaysaa haddii waxa weeyaan imaamkiina aada sugtana jamaciina waad la tukanaysaa markaa labad jamaciina waad heshay salaada waktigeediina midun baa markaa labada sunno noqonaysa mataa imaamka la tukatay imaamka la tukatay ee waktigeedii ka dambaysay baa tii faralka ahayd oo tii kalena waa sunne mise ta hore ayaa faral ahoo ta dambaa sunno ah khilaaf baa ku jira laakiin xaqiiqadu wuxun bay tahay uun salaadii waktigeeda tuko imaamkana waktigiisa la tuko xadiisku waa xadiis saxiixa oo haabita oo sugan waa yahay bab can abi darin qaala qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu yihi ya abaa darin abaadarow waa xadiiskii iminka oo kale idaa طabakta maraqatan haddaad hilib karsato faaksir maaءa almaraqa biyaha maraqa badi wa tacaahad jiiraanaka jaarkaaga ka warhay aw iqsim fii jiiraanika amba jaarkaagaba u qaybi akhrajahu axmed akhrajahu muslim waaxmed waabu cawaana waana xadiis saxiixa baab khayr اjiiraan jaarkeebaa u khayr badan jaarkeebaa u wanaagsan can cabdillaahi bni camr bni caas radi allahu tacaala canhuma can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam annahu qaal rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey inuu yidhi khayru اlasxaabi cinda allahi khayruhum lisaaxibihi wa khayru اljiiraani cinda allahi khayruhum lijaarihi xadiisun صaxiixun rawaahu اtirmidiyu waaxmed waxaakim rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi asxaabta asxaabta waa dadka asxaabta ahee ee wada socda ka ugu fiicani waa khayruhum lisaaxibihi ka saaxiibkii ugu wanaagsan ee ugu roon weeye saaxiibkii wanaaggiisa uu gaadho aan ka gacan la'ayn ee aan ka wanaag la'ayn ee aan ka naseexa lahayn weeye wa khayru ljiiraani kuwa jiiraanka dadka jiiraanka ee jaarkaana waxa u khayr badan cinda allaahi ilaahay agtiisa khayruhum lijaarihi jaarkii ka ugu wanaagsan jaar waa af carabi af soomaali waa maxay waa deris a waa deris wey mala ologna waa la dhahdaa soo ma khayru اlasxaabi cinda allahi asxaab dadka asxaabtaha wada socda ka ugu fiicani wuxuu yahay khayruhum lisaaxibihi maha ka ugu fiican qiimaynta dadka wa cinda allahi subxaanahu watacala waa ilahay agtiisa ilahay agtiisa ka ugu fiicani waa ka asxaabtiisa khayrkiisa uu gaadho khayrka marka waxaa looga jeedaa khayr maadiya iyo khayr macnawiya bimacnaa khayr maadiya waxaa looga jeedaa dee waa maal iyo hanti iyo gacanqabasho khayrka macnawigana waxaa loo jeedaa waa waxusheegitaanka iyo la talinta iyo naseexaynta kaasaa ugu fiican markaa saaxiibkaa horta waaba su-aale maxaad ku tartaa ma wada socotaan horta maxay isku tartaan labada nin saaxiibkaah maxay isku taraan horta qofka dhibtiisa haddaanu kuula imanahayn oo markay bilaaya timaado aanu odhan waaas waa saa igu dhacay oonaad la xalinahayn oo aanu kugu soo cararahayn oo adiguna markay wa kugu dhacaan aada uga sheekeynahayn maxaa ku wada socotaan markuu qaldamo qof uu xumaan sameeyo ya haddii xumaanta aanaad ka qabanahayn marka laga gardarayna gardaradiisa aanaad ka celinahayn yani aaliman aw madluuman dee saaxibnimo lama idhahan mogta waa iska waa dad waktiga isku dhaafinaya way iska wada socdaanu dadkaasi manlaakiin saaxiibku wuxuu yahay waa qofku markuu baahan yahay qofku baahida uula tago tale markuu u baahan yahay la taliya yani khayrkaagu saaxiibka waa inuu gaadho isqiyaas intaa kaa gaadha saaxiibka jaarkuna waa sidaas oo kale jaarka ugu fiican ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa waa khayruhum lijaarihi qofka jaarkiisa u wanaagsan ee khayrkiisa uu gaadho baab aljaaru الصaalix jaarka wanaagsan can naafic bn cabdاlxaariث can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaal waxaa naafic rasuulka calayh الsalaatu wasalaam uu ka wariyey waa naafic ibn cabdاlxaariث ibn jubaala alkhusaaci nin saxaabi o qiimo badan ayuu ahaa nebiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ka wariyey inuu yihi min saaada min sacaadaة اlmar'i اlmuslim qofka muslimkaa wanaagsan qofka muslimkaa sacaadadiisa waxaa ka mid sacaadadiisa waa badhaadhihiisa noloshiisa fiican nolosha fiicane ilaahay ku arsaaqa waxaa ka mid a saddex almaskanu اlwaasic waاljaaru الsaalix wاlmarkab اlhaniy maskan meeluu degan yahay oo waasic aan cidhiidhi ahayn guri uu degan yahay aan cidhiidhi ku ahayn waxay ka mid tahay sacaadada yacni nolosha fiican ee qofka muslimkaa ilaahay uu siiyo oo dee ciyaalkiina ay kala qaybsan yihiin odaygii iyo islaantii iyo ubadkiina ay kala qaybsan yihiin marti hadday kuu timaado meelad geysa aada hayso guri aan cadheeri ahayn waljaaru saalix iyo jaarka jaarka saalixa ee wanaagsan waalmarkabu alhaniy iyo daabadda iyo markabka iyo gaadiidka alhaniyu wanaagsan ee dheeraynaya oo aan cillad lahayn xadiisku uu dheeraa saddex baana qofka muslimkaa shaqaawadiisa ayaan daraantiisu waa saddex afarna waa lagu sheegaayo gabadhaa raacda azawjatu saalixa riwaayadka qaar waa afar saddexdana lagu daray gabadh wanaagsan shaqaawada qofka muslimkaa iyo ayaan daradiisuna waa afar saddex afartaasoo de la qallibay un gabadh xun iyo jaar xun iyo guri cadheeriya iyo gaadiid liita oo amba gaabinaya amba wada cilada geerashunbaa taaganta maantana waa kan walkan buu fadhiyaa halkan baa jabtay mid baad si lacag baa lagaa qaadaya nin ninuu ka xumaaday gaari baa garanaya oo haddana sii wad haddana soo wad iyo caloolxumadiisa marka afartaasi waxay ka mid yihiin afartaasi waay wanaagga qofka muslimka sacaadadu waa nolosha fiican waa nolosha fiicanee raaxada leh sacaadada waxaa lagu helaa ugu horreyn islaamnimada laakiin marka adduunka loo soo dhaadhaco adduunka maxaa ugu fiican waxaa ugu fiican guri wanaagsan iyo reer wanaagsan iyo jaar wanaagsan iyo gaadiid wanaagsan maxaa hadhay hadda lacagtii lama sheegina so arki maysaan meesha wa waxay raacaysaa gabadha wanaagsan lacagtii lama sheegin lacagtii meesha kuma jirto baashaasi waa kadeed waa la isaga baahan yahay laakiin waa maxay itixaankeeday wadataa afartan ayaa horta number one ah lacagtii meesha kuma jirto waa laga saaray meesha sacaadada qofku hadduu meel kale ka raaraadiyo nin baa waxaa la yidhi ina ina cali qablax baa waxaa laga sheekeeyey nin nin hebel waa nin lacag badan intaasoo geela buu haystaa intaasoo kana buu haystaa intaasoo kano markaasaa dee waa la isu qabtay wallahi ninkaas intaana wuu leey wallahi halkaasna beerna wuu leey raggii meesha fadhiyey isna wuu dhegeysanaya waa nin wadaadoo sheekh muxuu yidhi anugu salaaddii cishaay baan tukaday buu yidhi weysadii salaadda subaxna way buuxdaa miyuu iga qanisan yihi anugu intaa haddaan haysto ninka ninkayga waxaan ahay salaaddii cishayna tukaday oo weyse qaba weysadii salaada subaxaan ku tukan lahaana way ii buuxdaa ninkaas aniga miyuu iga qanisan yahay buuri ninkaas aniga miga hogansan yahay dee maya bimaana ninka salaad waayey ee weyse qab waayey ee qur-aan iyo cibaado waayey waa faqiir hani maaha laakiin ibni aadamku maxay arkaan guryo dhaadheer iyo gawaadhi meel wada laydhah iyo lacag akown ku jirta iyo waxaasay arkaan laakiin xaqiiqadu nimankii lacagtaa helay ee buuxiyey macnaheeda way yaqaanaan akownkiisa oo buuxa guriga adduunka ugu quruxda badana uu ku jiro gabadha ugu qiimaha ugu quruxda badana uu qabo ayaa haddana meel baa maran dabeeto u istilaya halka maran wuxunbaa buuxin kara waa iimaanka oo keliya marka aasaaska sacaadadu waa iimaanka markaas dhammaystirkiisuna waa intaa rasuulku calayh isalaatu wasalaam haddaad iimaanno hesho afartaana aada hesho janno janno ku sug weeye baab aljaaru suu jaarka xun can ibni cajlaan can saciid can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal kaana min ducaa'i النabiyi slى اllahu عalayhi waslm allahuma inii acuudu bika min jaari الsuءi fi daari اlmuqaam faina jaara اdunya yataxawal rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam abu hureyra wuxuu leeyahay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam dacooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma allahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min jaari suu jaarka xun jaarka xun ee fii daari lmuqaami daarta deegaanka meeshaanu wada degannahay daartaasi ee waxa weeyaan ila jooga ilaahow kaas ayaan kaa magan galay faina jaara adunyaa jaarka adduunyo yataxawalu wuu iskadiyaa bimacnaa meesha waa uu ka tagaa oo meel kale ayuu qabtaa allaahuma allahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min jaari suui jaar xun fii daari اlmuqaami daar اlmuqaam waa halkee waa aakhiro jaarka adduunku hadduu xataa kugu xumaado waa kala dhammaanaysaan aakhirka amba adaa ka dhiman doona hadduu kaaba guuri waa baad ka guuri weydo amba isagaa kaa dhimanaya laakiin meesha halistahay waa daaru lmuqaam meeshaan geediga lahayn geeridana lahayn waa halkee waa aakhiro ilaahayow aakhiro jaar wanaagsan baan kaa dalbi wey yani jaarka adduunye wuu xun yahay laakiin maxaa lagaga nasanayaa fainahu yataxawal uu wareegaya amba adaa ka wareegaya amba isagaa kaa wareegaya amba duruuftaabaa idin kala kaxaynaysa laakiin aakhiro bimacnaa jaarka xum halkeebuu yaalla ma jannadu jaar xum yaalla naartay ka dhigantay allaahuma najinaa min annaar taasay rasuulka calayhi salaatu wasalaam u socdaa waxa weeyaan ilaahayow naar naga badbaadi waayo naarta jaar xun baa yaalla iska daa walkan rasuulka calayhi salaatu wasalaam jaar xumaanta ilaa aakhiro ayuu wadaa soo arki maysid markaa jaar xumaantu waa ciqaab ciqaaba ilaahay ka mid a haddii jaarku kaa xumaado oo kugu kadeedmo de haddii adigu jaarkii xumaa ad noqotona kaba sii daran can abi muusa radia allahu tacaala canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa taquumu laa taquumu saacatu saacaddu dhici mayso xataa yaqtula arajulu jaarahu wa akhaahu wa abaahu ilaa ninka jaarkaahi uu dilo jaarkiisa iyo walaalkii iyo aabbihii yani marka wax kastaaba qofka ibni aadamka maskaxdiisu marba siba ushaqaysaayo marka ay sida sida kale ushaqayso waa markan oo kale waa xadiis xasana oo maaragtay sugan oo imaam albani raxmat ullaahi caleyh xasan buu ku tilmaamay abi muusa alashcari radia allahu tacaala canhu wuxu rasuulku wuxuu yidhi saacaddu ma dhacayso xataa yaqtula arajulu jaarahu ilaa jaarkiisa uu dilo bartan bay ka dhacda jaarkiisa qofku inuu dilo oo dulmi ku dilo wa akhaahu walaalkii inuu dilo waa la garanaya wa abaahu aabihii inuu dilo intaasiba way dhacda laakiin tan waxay ka dhigan tahay maaha xaadisatu cayn mar iyo labo iyo saddex maaha arrinkaasi inuu faafo wey arrinkaasi dad inay soo baxaan oo iswata oo wada socda oo caado ay u tahay inay jaarkooda dilaan walaalkii kan inuu dilo kana walaalkii uu dilay kana walaalkii uu dilay kana aabihii dilay kana aabihii dilay oo dhaqan ay u noqoto ya jamaaco amba koox amba urur amba dowlad ay soo baxaan dhaqan ka dhigtay acmaashan waa intii la dhowri lahaa waa jaarkii waa walaalkii waa aabbihii maxaa hadhay ninka aabbihii dilay walaalkii dilay in adeerkii ka warran iyo adeerkii iyaga wuu dhaqanayaa soo maa dhaqan maayo ninka aabihii dhaafi waaye adeerkiina dhaafi maayo ninka walaalkii dhaafi waaye in adeerkiina dhaafi maayo bimacnaa qofka wax walba oo lagu xeerin lahaa buu aabbuhu leeyay ibni aadam qof ibni aadama wax kastoo lagu xeerin lahaa ayuu leeyay marka kaasi uu qaban waayo dee wixii ka dambaysana waa durdulo horuu gacanta usii marinaya calaamadaha qiyaamahay ka mid tahay marka calaamadaha qiyaama bimacnaa meesha wuxun baa xadiisku xadiis dheer buu ahaayo harajkaa badanaya dilkaa badanaya dilka weliba macnaha aan lahayn oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay ka wax dilayna wuxuu ku dilay garan maayo haddii la weydiiye maanta ka la dilayna waxa lagu dilay garan maayo war maxaan ku dhinta haddii marka la weydiiye maxaa lagu dilay nin- ninna ta maanta haddii lasoo saaro oo hebelo waadigii lagu dilay maxaa lagu dilay ma garanaya buu leeyay kii dilay haddii la weydiiye war ninkan maxaad ku dishay wallaahi dee miyan iska caadi ahayn buu kuleeyahay dee miya caadi maayo maxaad ku dishay wax cad oo lagu qanco oo qofkaasi dhiiggiisa banneeya ma yaallo waa ti laga sheekeynaya xilligii maaragtay ee, fitantii hore ee muslimiinta oo dee fitno kastoo maanta dhacdaana ay sal salka ku hayso nin su-aal yaroo basida qofku intuu weydiiyo inuu su-aashii ee, waxa weeyaan sida uu doonaya hadduu uga jawaabi waayo inuu isweydaariyo aanuu eegahayn dhiigga qofka muslimka iyo culayska uu leeyahay aakhire maxaad ku jawaabi doontaa qofkani muxuu kaa mudan yahay jidkeebuu kuugu aadan yahay wax alla waxaasi qofka way ka daahmayaan way ka madoobaanayaan wuxuunbaa u hilaacaya qofkaa dhiiggiisa waa inuu camalkan fuliyo un bes taas hawshiisu waa intaas laa taquumu saacatu xataa yaqtula arajulu jaarahu jaarkiisa inuu ka bilaabo wa akhaahu walaalkii inuu dilo wa abaahu aabbihii inuu dilo baabun yani waxaynu ka hadlayna waa alixsaanu ila aljaar bay ahayd jaarka in loo samafalo intaa udhaxaysa kaynu iminka sheegayna ee maalinta qiyaamaha qabsanaya ninka jaarkiisa muxuu ku haystaa albaabka iga soo xidhay albaabka iga soo xidhay baa dembi weyn ahayd oo ilaahay subxana wa tala la isku qabsanaya kana muxuu maraya waabuu dilayba intaa udhaaysa intaa udhaxaysa baabun laa yu'dii jaarahu qofku jaarkiisa waa inaanu dhibin can abi hurayrata radia allahu tacala canhu qaala qiila linabiy sala allah alay wasalam ya rasuula allah abu hureyre wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow ina fulaanata heblaayo waa la qariyey magaceedii ina fulaanata heblaayo abu hureyra wuu garanayaa gabadhan magaceeda ogaan buu u sheegi waayey muxuu u sheegi waayey horena usoo sheegnay marka qofku meesha uu yaallaa meel ceebeed ay tahay waa la qariyaa magaciisa gabadhan waxa weeyaan waaa waxaa loogu talagalay e, maaragtay dee khalad bay samaynaysaa la sheegi doono foolxumo ah kadib la heblaaye hebel waxaas waxaasay samaysaa ka warran waa ahlu naar gabadhii ceeb u dhiman ma jirto ama waxaaba laga yaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam in sidanba loo weydiiyey laakiin culimmadu waxay u badinayaan magaca waa la sheegay laakiin amba aba hurayra amba ruwaaddii kale xadiiska ayaa qarisay waxay u qarinayaan qofka muslimkaa sharaftiisa waa in la dhowro ceebtiisana waa in la asturo maaha qofku cagsiga yani wa- taasaa qofka muslimka dabeecaddiisu waa taas qofka muslimka wuu asturaa ninka munaafa qofka munaafiqa ahina wuu fadeexadiyaa buug iyo qalin qofku hadduu la daba socdo oo halkaana wuu qalday soo maaha ceebtaana wuu leey oo maalinta aad soo ogaato qof muslimo walaalkaaya ceebtiisa aad farxad duuli gaadho dee iimaankaaga eeg iimaankaaga wuu dhaawacan yahay iimaankaaga fiiri yaa rasuula allah ina fulaanata heblaayo taquumu leyla habeenka oo dhan salaad bay u taagan tahay wa tasuumu nahaara maalin oo dhanna way sooman tahay wa tafcalu sidan bay samaysaa wa tusa- wa tatasadaqu way sadaqadaysataa wa tu'dii jiiraanaha bilisaaniha jaarkeedana waxay ku dhibtaa carabkeeda hadda ma shiido ciyaalkana kama layso way xamataa amba way caydaawun carab carabkay ku ku dhibtaa faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxu uhi laa khayra fiiha taasi khayr male hiya min ahli الnaar taasi waa ahlu الnaar salaadii meeday habeenkii o dhan oo la taagnaa me soonkii maalintii aawey sadaqadii meeday maxaa maxaa meesha ka saaray camalkan xun waa ahlu الnaar wa fulaanaة heblaayo tanna tanun baa la raaciyey labadii dee maaragtay isku masaaq bay ku jiraan wa fulaanatu tusalli lmaktuubata salaada faralka ahun bay tukataa ma salaad badna oo habeenkiina ma istaagto sunnayaal fara badanna ma tukato wa tusadiqu bianwaarin bi biaswaarin in yar in yar oo subaga oo aan badnayn mararka qaar ayay bixisaa walaa tu'di axadan cidna ma dhibto yacni qof camal badan le maaha camal badan ma laha oo salaatuleyl iyo sadaqaad ciidda ka badan iyo soom sunnaahoo badan male salaada waajibkaama bay tukataa waa salaad saxa sadaqa yarna way bixisaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi hiya min ahli ljanna gabadhaasina waa ahlu janna maadaama laga badbaaday badbaadkana waxay ku helaysaa ajar salaaday tukanaysay waajibka ahayd iyo sadaqadii yaraydna ajar bay ku helaysaayo taasi waa ahlu janno waa haystaan qisadii macruufka ahayd cabdullaahi bnu camr bni caas ninkii saxaabiga ahaa rasuulku calayhi isalaatu wasalam idoo saa loo fadhiya qisadaasina waxay tahay in aad aada loo wadwado oo la sheeg sheego wuxuu ihi annagoo saa u fadhina maalin maalmaha ka mid a ayaa nin rasuulku wuxu hi halkaa waxaa ka soo bixi doona nin ahlu jannaa waa la wada sugi dilaalamka albaabka waxaa ka soo geli doona nin ahlu jannaa maxaa la samaynaya dadka oo dhimo talow muu soo galo xataa meeshii cidlaba saa loo wadeegaya aad baa loo sii dabadee nin nin baa soo baxay soo weysaystoo biyii ka da-ayaan ninka wuu fadhiistay maalin labaadii dambe rasuulku wuxu uhi alayhi isalaatu wasalaam bartaa waxaa ka soo geli doona nin ahlu jannaa isagii baa ka soo galay haddana oo sidii ah maalin saddexaad isagii baa haddana ka soo galay cabdullaahi bni camar wuxuu uhi waxaan u baahanay ninkani jannada wuxuu ku galay inaan ogaado muxuu aaminsan yahay talow ninkani muxuu cibaadaystaa ninkii wuxuu ni waxaan doonaya inaan kula seexdo aabbaan isku yaro dhacnay waxaan rabaa inaan inaan ku raaco gurigaan ku raaco deena maray buuhi waaye gurigii buu geeyey habeenkii buu gabalka dhacay cabdullaahi bni cumar ma seexanay isagu wuxuu sugayaa bal ninkan waxaan u cibaada u samey talow markay dadku sidaa u jiifsadaan buu isagu isla kacaya u cibaadaysanayaa u qur-aan akhrisanayaa u ducaysanayaa u ooyayaa ninkuu iska seexday buu yihi salaaddii subax in yar ka hor ayuu kacay wuu soo weysaystay sunnihii buu tukaday masaajidku iska yimi waan yaabay buu yihi maalintii baan eegay waa qof iska caadiya wax siyaadahoo intaan qabto in ka badanba ma qabto anaaba ka fii bacd alayaan show isagaaba ka salaad badan habeen labaadkiina waan la seexday waa sidii oo kale habeen saddexaadkii waa sidii oo kale subaxii markii waagu baryay maalin saddexaadii ba waan ku waraabanay ismaanaan layne waxaan doonayey saasee saasaa dhacday waxaasaa dhacay waxaasaa dhacay waxaan rabaa inaad ii sheegto waxaan jannada maxaa maxaa camal badan baad samaynde salaad kuma arkayn qur-aan fara badan duco salaatuleyl soon maxaad samaysaa buu hi sir baa jirtee muxuu ihi nin anigu intaa aad aragtay waxaan ahayn ma sameeyo laakiin haddii laga tegi waayo buuhi qof muslina oo calooshaan wax ugu hayaa ma jiro yaa kariim midda culus waa middaasu hi cabdullaahi bni cumar midda aanaan samayn karini ee culusi waa middaas ilaahu maanta caloosheenna bannaanka yaa soo dhiga inta qof dhex jiifa inta qof dhex jiifa caloosheenna midibartan buu ku xidhan yahay midalkan buu ku xidhan yahay midalkan buu ku xidhan yahay ilaa goorma ilaa goormay qaar maxaabiis ku yihiin allah inoo sahlo caloosha aynu iska sii dayno maaha maaha maaha qofka caloosha aad ka sii daynaysa inay u fiican tahay aday kuu fiican tahay qofka isagay u fiican tahay iimaankiisa u fiican tahay aakhiradiisa u fiican tahay waana la bartaa dulqaadka iyo ilowga dadka qaar markay wax ku dhacaan markay wax ku dhacaan way ogyihiin maanta berito saa dambe wabu ilaawayaaba wax kalena maaha waa tamriin wuu bartaa wuu bartaa naftuu ku cadibayaa inaanu aargoosan kan buu iska dhaafaya ma argoosanayo kan buu dhaafaya ma argoosanayo kan buu dhaafaya ma argo marka dambe wuxuu iska noqonayaa wax iska caadiya koobka biyaha u cabayo kale noqonaysa aynu baranno ilaahay hayna asturo yaa rasuul allahi ina fulanata hiblaayo taquumu leyla habeenkii way kacdaa watasuumu nahaara maalintiina way soontaa watafcalu islan bay samaysaa watusadiqu way sadaqadaysataa watu'dii jiiraanaha bilisaaniha jaarkeedana waxay ku dhibtaa carabkeeda faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waslm rasuulku wuxu uhi laa khayra fiiha taasi khayr male hiya min ahli الnaar waa ahlu naar taasi wa fulaanatu tusali maktuubata hiblaayana salaada faralka unbay tukataa ma salaad badna watusadiqu biahwaarin waxaanay sadaqaysataa in yan oo subaga iqt in yan oo suba subaga walaa tu'dii axadan cidna ma dhibto waa laga nabad galay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxu uhi hiya min ahli ljanna taasi waa ahlu janna dadka qaar markaynu u duur xulana maxanan hebel haddaa dadka gacanta ka geliso kuma qalin waa nacas bay ka dhigantay moogta waa nacas waa miskiin baa lagu leeyahy kaasiyo haddii afka gacanta aad ka geliso ku qaniini maayo qaniinkiisa maxaad ku alaysaa qaniinkiisa maxaad ku falaysaa kii qofku dadku ay ka nabadgeleen inaga nabadgeli maayo kii dadka dhibay inaga nabadgeli maayo waaba wa itixaamba dadka waayahay عن عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عم أن عمة حديث كاس هو حديث دير آه، أثر كاس هو أثر دير هل كاس ينودين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم